Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa laga bilaabay ololo dib u dayactir loogu sameynayo waddada laamiga ah ee isku xirta magaalada Boosaaso iyo gobolada kale ee Puntland. Dib u dayactirka lagu bilaabay waddada laamiga ah ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka gobolka Bari iyo waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee Boosaaso. Maxamed Jaamac agaasimaha waaxda howlaha guud ee dowladda hoose ee magaalada Boosaaso ayaa ka warbixiyey ololaha dib u dayactirka.
maanta oo ah maalin axada toddobada bisha toddobaad sidii caadada ahayd waaxda howlaha guud ee dowladda hoose degmada boosaaso iyadoo fulinaysa amaradii ka soo baxay kala fadhigii u dammeeyey ee dowladda hoose ee ahaa in la dayac tiro laamiga weyn ee magaalada boosaaso bartamaha ah runtii oo laami muhiima oo ah laamiga isku xira dekadda weyn ee magaalada boosaaso iyo gobollada dalka runtiina ah laami muhiima oo qaybo ka mida ay soo gaareen dayacaadi soo gaadhay oo laamigu googo'ay maadaama uu ahaa laamigii xilligii dowladdii kacaanka la dhisay oo muddo afartan sano ku dhow la isticmaalayey wuxuu u baahan yahay dayactir iyo kawarhayn iyo joogtayn in lagu hayo shaqadaasaana wadnay si kastaba waddadan lagu bilaabay dib u dayactirka ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku nool magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dowlad goboleedka puntland